waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali magacaygu waxa weeye cabdilaahi cali cismaan cabdilaahi loori anigu waxaan ka mid ahaa xubnihii tala wadaag oo soo qabanqaabiyey barnaamijkani wuxuu ahaa kii igu horreeyey oo aan arko oo aad iyo aad mujtamaca soomaaliyeed aad ugu qiimo badan waayo waxyaalo badan oo informationno badan ama warbixin ama nolol dadka danaagadu ay ku sugan yihiin oo dhan baan ka faa'iidaysanay sidii lagu garan lahaa noqotaya sidii maaragtay bal marka u horeysa xaaladaha iyo noocyadiisa iyo siduu u qayqaybsamo iyo halkuu ka soo bilaabmo iyo siduu ku bilaabmo iyo siduu u saameeyo iyo ma iskuullada ha noqoto masaaxiibka ha noqoto ayaan ka faa'idaystay waxyaalahaasoo dhan baan ka faa'idaystay hadda ka hor guud ahaanuun wax maaragtay iska wardhigoodkaas oo maqala mooyaane iyo waxaas way isticmaalaan hebel waxbaa isticmaala mooyaane xogta rasmiga ani naftayda oo isku dayi jiray inaan wax ka ogaado waayo way adagtahay communitygeenna dhaqan ahaan dad aada ugu adag dad warbixinta wadaaga oo wax iska weydiiya ama waalid u baahan in wax lagala qabto oo raadinaya lama kulmin marka aniga naftaydu arrin waxay igu noqotay wax cusub oo maaragtay hadda aan maaragtay ogaanshihiisa oon aadna u xiisaynay mustaqbalka wax badan inaan ka ogaado waxyaalo badan baan ka faa'iidaystay oo ay ka mid yihiin matalan dee qofkii waxaan bilaabay isticmaalkiisu inuu noloshii bini aadmiga ee dadka caadiga ahaa inuu ka baxayo uu yahay qof naftiisana halis ku ah oo halis gelinaya dadka kalena halis gelinayo oo maaragtay xaaladiisu ay aad iyo aad u khatar tahay marka qofku uu bilaabo isticmaalka ama uu ku talax tago dadkaas aan kasoo qayb gelin maanta waxaan kula talin lahaa barnaamijkan sideedaba ma aha in adigu aad naftaada u cabsanayso ama ilmahaaga aad cabsi u qabto laakiin barnaamijkani mujtamaceennii buu daweynayaa dadku inay iskaashadaan buu keenayaa communitygu inay ka diyaargarowduu keenayaa saamaynta iyo khataraha mustaqbalka soo socda inaan ka hortagnuu keenayaa marka dadka waxaan leeyahay barnaamijkaas meel kastoo laga abaabulayo inay kasoo qayb galaan inay raadsadaan inay raadsadaan warbixinaha ku saabsan ka hortaga mukhaadaraadka iyo daroogooyin kala duduwan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdulqaadir cali nadiif waxaan ahay odayaasha soomaaliyeed ee ku nool magaalada melbourne brogaraamka maanta wax badan baan ka faa'iidaysto aanan hore u aqoonin waxa awal in aan arko qof daroogo isticmaalo dhacdhacaya iyo qof layra wuu isticmaalaa ma ahane waxa maanta aan ka ogaaday saacad iyo bar iga faa'iido badan inta aan arkaya brogaraamyo la qabto ma jirin kii maanta ka hore walaa waxyaabo badan baa iiga baxay waxyaabaha aan ka faa'iiday waxaa ka mid a ilmaha daroogada isticmaalo sida lagu garto waa waxyaabaha aan ka faa'iiday waxyaabaha kaleo aan isleeyahay waan ka faa'iiday waxa weeye in cudurrada dhacdhacaas iyo daroogadaas iyo ma ahane cudurro kaloo halisa sida kansarka maskaxda oo dhibaato soo gaadho waalida beerka oo dhibaato soo gaadho dhinaca galmada ragga oo xumaato waxyaabo badanoo aana awal u haysanin inay keento oo hadda aan ogaaday inay keento baa ka mida inaan ogaaday marka inaan dadka kalena ka siiwaaniyo ilmahayga kala taliyo baan isleeyahay waa waxyaabihii aan ka faa'iiday ka mid ah aad iyo aad dhibaatooyinka aana awal ka fakeri jiran waxaa weeye in daroogooyinka iskuullada lagu gado ilaa iyo dugsiyada hoose dugsiyada sare iyo kuleejooyinka iyo jaamacadaha intaba in ay sahal u tahay sida loo gado ama loo helo ama cunuga uu ku baran karo waxaa kaloo ka mid a cirbadaha la isticmaalo sarinjiga in qofka uusan maskax u haynin uu ku doonto xataa qofka isticmaala bilowgeeda uu ku doonto marka inuu ka ammaahdo cirbad qof soo isticmaalay oo laga qaado cudurrada sida aidiska oo kale abititeska oo kale laga qaado iyo waxyaabo kale oo lamida oo badan dhinaca dhaqaalaha inuu la dagaalamo waxaa kaloo ka mida waxyaabaha aanan ogeyn oo hadda aan ogaaday sida dhakhtarka uu inoo sheegay in in qofka uu addiction noqdo inay sahal tahay hal mar isticmaal ka wardoon keliya inuu qofkaas ku noqonayo addiction ama overdos ay dhibaata u keenaysa markaa uuba ku dhiman karaba aada iyo aad kulanka maanta talada aan aniga kollay iiga baxday oo aan ka helay waxa weeye in ay noqoto foojignaan awareness in aan si hoose ula socdo ciyaalkayga iyo ehelka iyo dhallinyarada oo dhan marka waxyaabihii waxyaabaha ugu waaweyn oo ay aan maanta ka faa'iiday bay ka mid tahay waxaan kula talin lahaa waa la idiin yeeray waalidow iyo dhallinyaro iyo soomaali oo dhanba waa laidinku casumay brogramkan firiiga inaad ka faa'iidaysataan waxaan idinkula talin lahaa jaaniskan haddii uu soo noqdo inaad timaadaan oo ka faa'iidaystaan wax badan oo aynan ogeyn waa idinka baxayo aad ka ogaanaysaan arrintaa asalaamu calaykum waxaa la dhahaa imaan saciid aadan maanta geedka aadnay dadhoka aadnay waxaa kasoo faa-iiday waxyaabo aana u malaynayn daroogi inay noqon karaan ama ay yihiin baasoo bartay inay yihiin for example cofiga la cabo qaxwaha waxaa bartay inuu eventually kugu noqon karo wax oo sida daroogada effectkiisa oo kala haysta waxaa kaloo kasoo faa-iiday inaa sida aan u garto calaamadaha aan ku garanayo qof hadduu daroogada isticmaalayo ama uu saaxiibaha oo waxaasoo kale i gelin karaa ama daroogada i bari karaa sida calaamadaha ku garan karo waxaa ka soo bartay lectureka in laisla isticmaalo irbadaha oo qofkii goortuu daroogada qaato uuna kala garanayn in uu qofka kale uu cirbada ka qaatay inay qabaan xanuun ama disease inay sitaan for example aidiska aidiska hadday sitaan la isticmaali isticmaashida isku needleka ama isku cirbada inuu adigana kuusoo gudbi karo xanuunkaasoo kale soo waxaasaa kasoo bartay aana ogeyn ha waxaa gartay haddaa qof ogahay oo daroogo qaato ama saaxiib inaan ani isku dayin inaa caawiyo inaad u geeyo professional ama u recommend garay inay meel professional ah aadaan ilan waxaas waxa weeye ilan inaa ani inaa iska save garayo for example haddaa isdhaho qofkaas caawi oo daroogada ka qaad ani kama qaadi karo keligay professional knowledge kama haysto cilmiga oo aan ku caawin karo qofkaas ma haysto waxaa laga yaabaa inaaba ani sidaasoo kale noqdo aanba ani daroogada qaato so waxaa soo bartay maanta dhakhtarka wuxuu dhahay haddii aan rabtid inaad qof caawisid waxaa ku caawinaysaa inaad ku dhahaysid professional aad professional la inaa u geysid ama la kulmisid so kaasna waa soo bartay maanta iyo waxaasoo ka faa-iiday hooyooyinka iyo aabooyinka soomaaliyeed waxaa ku dhihi lahaa in ay ciyaalkooda siday u caawin karaan ama ay u garan karaan calaamadaha daroogada lagu garto in ay soo qaataan cilmiga inay meelaha looga sheekaynayo waxyaabaha kanoo kale because waa run wax dhaca weeye just in general all kids way qaataan daroogo so sidaa ku garan lahayd waxawey inaad cilmigaas doonatid meelaha looga sheekaynayo iyo meelaha waxyaabaha kanoo kale ka dhacaan inay aadaan baa ku dhihi lahaa also dadka oo anigoo kale ah youthka ah dadka yaryar waxaan u sheegi lahaa inay iyagana aswaal imaadaan meelaha kanoo kale ilan maanta waxaa kasoo faa-iiday wax badan saaxiibaha iyo waxaasoo kale in la garto inaana like dadkaasoo kale raacin iyo waxyaabahaasoo kale so waxaa ku dhihi lahaa dhammaan dadka soomaaliyeed meelaha ay ka jirto waxyaabaha kanoo kale inay iyagana imaadaan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu walaal magacayga faadima axmed shaakir baa la yidhaahdaa runahaantii brograamkan brograam aad u fiican buu ahaa runahaantii aanan u baahnayn waarid ahaan runahaantii waxaan ka faa'iidaysanay waxyaala aad u tiro badan oo ku saabsan dhallinyarada guryaha yacni nolo nool oo laga yaabo inaan awal waxyaala aanan ka ogeyn aan hadda ka ogaan karno brograamkan runtii brograam aad u fiican buu ahaa waana ka faa'iidaysanay waan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad noo sii waddaan isagoo kale noo sii bato insha allahu tacaala haa way jiraan runahaantii waxaa ka mid ah siyaabaha iskuulkaoo kale runahaantii ma u maraynaya in ilmuhu daroog ay ku isticmaali karaan ama lagu dhex gado waxyaalo beerahan moodajee dadku iska sheegaan dhamka dhakhtarku wuu caddeeyey meesha ugu badan lagu isticmaali karo inay iskuulka tahay iskuullada lagu badin karo ilmihii si tartiib tartiiba in loo gelin karo waxaan kaloo ka faa'iidaysta oo igu fiicnaaba yacni in la yidhi ilmaha ha caawinin qof dhinaag tigta dad kale ugu yar yacni ama ambalaas ugu wac ama u sheeg iskuulka macnaha princibalka ama macallimiinta oo kale waxyaalahaasoo faa'iida nagu jita aan ilmaheena ku dhiirigelin karno inaa yacni aan aan u sheegno ayagana si ay uga sii faa'idaystaan aan ku inkaaraj karayn insha allah haa dareen bay igu dhalisay aanan qabin oo badan oo ah inuuba daraaggu yahay wax si sahlan qofka uu ku geli karo yacni wax oo qofka guriga qofka asagoo kula nool xataa uu isticmaalahayo oo laga yaabo inuusan waalidka ogaan karin oo kaleeto runaantii dareen badan oo hadda ay muhiim ahaan ka faa'iidnay oo aan u malayn insha allahu tacaala waalid badan inay ka faa'iidaysan doonaan Een, waxyaalaha kaloo aad aan uga faa'iday waxyaba tahayba in la yidhi waxaa laga yaabaa ilmihii inuu qolkiisa barfuun ku bubuufito si aan loo arag yani waxyaalaha uu isticmaalay oo kale ilmaha nagamar walba qolalkaa u xiran ma ogaan karna waxay sameeyaan marka insha allah ilahina waxaan ka rajaynayaa inuu een, programkan iyo mid kaloo badan baan ka faa'idaysano laakiin wax aad u fiican buu runaantii wallaahi waxaan u tabin lahaa waalidiinta very important buu u yahay programkan oo kaleeto waalidiinta inay yimaadaan weeye arrinta ay soo jank- soo jankareeyaan waaye sababta waxaa waaye waalidiinta soomaali haddaan nahay ilmo badanna waa haysanaa maasha allah allaha noo barakeeyo oo aanan kontroli karin run ahaantii waxyaalo badan aanan ka ogeyn marka waalidka aan imaanin waxaan ku boorin lahaa inay yimaadaan si ay uga faa'iidaystaan yacni programkan faham fiicanna uga qaataan una ogaadaan inuu waxyaalo badan oo awal indhaha nooga xirnaayo inuu indhaha u furi karo waalidka ay ilmihii wax ka arki karaan ama ilmahoodii la socosho ay samayn karaan oo kaleeto waalidka ilmihii la socon karo marka waxyaabo caawimaad oo kale ilmaha uu ka heli karo dakhtarka wuxuu kaloo sheegay inuu yacni eh, ilmaha drug addicta kale ay caawin karaan oo rehab- rehabilitation iyo waxyaalo u samayn karaan oo kale marka insha allahu tacaala waalidkaas waxaan ku buuray inay yimaadaan wixii aragna insha allah u sheeganaa waalida u yimaado waan waan kala socodsiinanaa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho